wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna madasha haweenka barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaa marti iigu ah wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil juuraati in badanba oo ka mida gobollada jibbooyinka waxaa ka jira fatahaadaha xooggan ee ay samaynayaan webiyada iyo biyaha roobka ee ka dhashay duufaanta ilniino waxa ay saameyn xooggan ku yeelatay ka sokow guud ahaan dadka oo dhan gaar ahaan haweenka oo tirada ugu badan ee dadka ah ee barakacaya ee ay saameeyeen fatahaaduhu waa haween waana qodobka aynu ku eegi doono toddobaadkan barnaamijkeennan madasha haweenka waa hagaag ugu horrayntii soo dhowow wasiir cadar waan dhowahay aad iyo aad aa mahadsan tahay dahro biyo oo aa mahadsan tahay aadaan ugu faraxsanahay inaa maanta waraysi ila yeelato biyo waayahay wasiir bal ugu horreyntii waxaad iiga warantaa waxaa jirta barnaamijkeennan waxaan ku eegi doonaa guud ahaanba arrimaha haweenka sida aan sheegayba barakacayaasha ah ama ay saameeyeen xaaladaha adag ee ka dhashay fatahaadaha gobolada jubbooyinka bal ugu horreyntii iiga waran waa sidee xaaladda haweenka jubbaland
guud ahaan haweenka jubbaland way fiican yihiin intii badqabta aanan same saameynin roobabkan ka dhashay anilo maaragtay aadka dhibaatada u gaadsiiyey haweenka iyo caruurta iyo dadka baahyaha gaarka ah qaba iyo dadka waayeelka ah oo aadka u jilicsan markii laga reebo guud ahaan inta kale haweenka reer jubbaland aad iyo aad bay u fiican yihiin wax walba ma jiro waa tahay haddii aan soo qaadano haweenkaas sida aad sheegtay oo mawduuceenan uu ku saabsan yahay ee saameynta ay ku yeesheen fatahaadaha qoysas aada u fara badan oo boqolaal gaaraya ayaa ka barakacay guryahooda tiro intee leeg ayaa lagu qiyaasi karaa inay haweenku ka yihiin dumarkaas barakacay
sida aan wada ognahay bulshada boqolkiiba toddobaatan waa haween qoysaska soo barakacayna waxaa hogaaminaya waa haween markii laga soo bilaabo jubbooyinka markii laga soo bilaabo gedo meesha ugu shishaysa ee la dhahaa qooney ilaa iyo lagu keeno badmadow haweenka iyo caruurta waxaa saameysay dhibaatadan ka dhalatay fatahaadaha ay sababeen muxuu ahaayey isbedelka cimilada ee ku dhacay maxay ahaydeen maanta dalka soomaaliya boqolkiiba toddobaatan baan dhihi karnaa qoysaska soomaaliyeed ee haweenka iyo dadka jilicsan ay u badan yihiin ayaa ku barakacay oo ku waayey guryahoodii ku waayey hantidoodii hadday xoolo dhaqato ahayd iyo hadday beeraley ahayd hadday ganacsato ahayd iyo haddii ay gurijoog ahayd oo oo ninkeeda wax ka sugaysay intaba isku mid sibuu u saameeyey marka dhibaato aada iyo aada u ballaaran baan dhihi karnaa oo masiibo min allaahi ah ayaa haweenkan ku dhacay
waayahay barakacayaal ayaa jiro oo magaalooyinka waaweyn yimid oo qaarkood baadiyaha ka yimid magaalada kismaayo kale hadda haddaad soo qaadatid barakacayaasha idin soo gaaraya halkey badi ka imaanayaan dumarkaasi barakaca ah laga soo bilaabo magaalada bu-aale iyo magaalada duleedka magaalada kismaayo meesha la dhahaa luglow inta u dhexaysa waa daadsan yahay dadka meeshii bannaan oo la dhihi karaba biyo ma leh oo maanta gacan lagu fiiqi kara ma laha doomaa lasoo raacaa oo dadka wixii badbaaday ay ku imaanayaan maalinkai ay ugu yar tahay oon dad aanan la dejinin oonan qaabilin waxaa degaya ilaa sideed boqol toddoba boqol iyo konton qoys ayaa maaragtay maalinkii degaya boqolaal ma dheheyna waxaan leenahay kumanaan ayaa maaragtay barakacu uu saameeyey culeyska ugu badanna waa haweenkii caruurta iyo dadka waayeelka ah iyo dadka baahiyaha gaarka ah qabo wat haweenku siday ugu nugul yihiin dhibaatooyinka barakacan haatan aad ka sheekeynayso aada iyo aad bay ugu nugul yihiin waxyaabihii aniga iigu reebay tiiraanyada ama murugada ama caloolxumada igu beeray anigu waan dhex taaganahay habeeniyo maalin kama maqani sida aad aragtayba adigaba ood hadda iisoo wacday waxaan wax ka soo aruuriyaa haweenka magaalada kismaayo ayaan waxaan idhaahdaa hooyo hal qoys maanta badbaadi oo walaashaa ah oo soo barakacday hadday kiila sokora tahay hadday kiila beriisa tahay iyo haddii ay maro ay sharan lahayd ay tahay iyo haddii ay tahay gogol ay ku seexan lahayd iyo haddii ay tahay muxuu ahaaye muxuu ahaaye maradan kaneecada laga galo shandarwo mara kaneecada la dhaho shandarawa wixii la awoodo ayaan gabdhaha ka aruurinaa maalin walba waan taaganahay aada iyo aad baan tiiraanyada iigu badan oo ay haysata markii aan ka soo dejinay doonta hooyo soomaaliyeed oo afar caruura wadata oo ilmaha dhabarka u saaran uu meed yahay oysan ka wareynin oo markaan soo dejinay aan u sheegnay annaga ilmaha dhabarkeeda saaran inuu meed yahay bay markaa ku baraarugtay tii iigu xanuunka badnayd oo intii meeshaas aan maraynay aan arkay bay ahayd bal waxaad iga warantaa cunuga yarka ah ee meydka ah maxaa ku dhacay cunuga hooyadiisu waxay kasoo qaxday tuulooyinka fogfog ee ku yaala gosha waxaa laga soo dejiyey khaamkhaam weliga dhinaciisa kale ayaa doon kasoo qaaday doon kalaa marka hore keentay maamada afar caruurahay wadatay afarta caruurta midka dhabarka u saaran ma aysan ogeyn inuu meed yahay ma garata muxuu u dhintay cunuga markii doonta laga dejinayo wuxuu u dhintay gaajo iyo silac iyo roob iyo biyo iyo iyo fatahaad buu u dhintay iyo kaneeco isku jira sida iyada sheegtay ilmaha dhan baa markaas ka wada xanuunsanaa kaasna meyd buu ahaa goormuu dhacay marka geerida cunugan iyo reerkooda inay yimaadaan tuulada qaamqaam goormay ahayd waa isbuucii hore isbuucii hore ahayd ma laga sheekeyn karo waxa meeshaas ka dhacay aada iyo aad bay u xanuun badan tahay qofkii damiir leh oo wax garanaya oo soomaaliyeed oo maanta awooda inuu dadkaas u gargaara oo sadaqo la baxaa halkaas ayuu la soo aadi lahaa haweenkaas iyo caruurtaasi aada iyo aad bay u dhiban yihiin waa tahay hay-adaha waa tahay hay-adaha gargaarka bixiya ilaa iyo haatan maxaa idin soo gaaray gacanta ilaahay baa weyn iyadaa lagu dhargaa hay-aduhu qaar waa dadaalayaan oo isku day badan wuu jiraa laakiin xataa boqolkiiba toban baahidaas waa la buuxiyey ma dhihi karna
waxaan u baahanahay inaan wax ka ogaado gobolka gado meelaha ugu badan ee ay fatahaaduhu saameeyeen ayuu ahaa marka laga soo tago sida aad sheegtay dhulka golaha ee jubbada hoose ilaa iyo marka laga soo tago shabeellooyinka dhinacaas marka laga soo tago gobolka gado meeshii ugu darneyd oo buundooyin ay go-een oo boqolaal dada guryaha ay ka barakaceen ugu yaraan afar degmo ayuu ahaa sidee ayaa dumarka gobolka gado uu u saameeyey fatahaadahan aada iyo aada inta aan ka hadlahayo waa la mid gobolka geda markii la yidhaahdo magaalada baardheere buurdhuubo luuq iyo eelwaaq baa u daran afartaas degmo hadda waxaa aada usii daran oo maanta aada usii lidata oo habeen hore biyo socda ee haddana mar labaad soo galeen oo dhinaca kenya ka imaada waa degmada ceelwaaq degmada ceelwaaq dhammaanteed way ka baxday magaalada waa ka guureen waxay degeen magaalada meel ka fog si ay uga cararaan biyahaas welina guryahooda way la yaalaan weliba waxaa aada u xanuun badan biyahaasi waa biyo aanan caafimaad lahayn oo dhibaato ay ka taagan tahay dhammaan jubbaland waxaa ka mid ah degmada afmadow waxaa ka mid ah degmada dhobley oo biyaha dhulka reserva area la dhihi jiray ah oo webiyada aysan maraynin hadda webigii wuu soo gudbinayaa webiga doolow iyo luuq iyo waa kasoo gudbay waxaa hadda dhibaatada ugu badan hadda aada iyo aada u haysana waa saddexdaa degmo ceelwaaq iyo afmadow iyo magaalada dhobley saddexdaba waxaa weeye halis bay ku jiraan isla hadda waxaa socda biyo hor leh oo ka imaanaya dhinaca kenya ayaa kusoo dhufanaya sababtoo dhasheegyada kenya biyaha kasoo gudbiya soomaaliya keenaan saa darteed baa culeys badan halkaa ka jira iyagana waa tahay waxaa kasii daran waxaa ka dilaacay cuduro waxaa jira shuban waxaa jira qando malaria waxaa jira hergeb way waxaa jira hooyada soomaaliyeed waxay ku jirtaa biyay dhex fadhidaa kuwana kor buu uga da-ahayaa roobka haddana biyo nadiif ahoy cabta ma haysato waayahay magaalooyinka waaweynee gedo ku yaala sida hadda haddaa fiirisid baardheere iyo luuq oo kaleeto dadka ka barakacay ee dumarka intay u barakaceen dadkaasi waxay u barakaceen magaalada duleedkeeda magaalo walba meeshii laisleeyahay markaas yaro taag waayo oo maalmaa lagu hakan karaabay u cararaysay waa u cararayeen ile meel kaloo la aado ma lahan ma gaarteen adinku marka een, ma gaartaan adinku oo wax ma siisaan dadkaas ma ka warqabtaan aad baa looga warqabaa hadda waxa ugu horreeyey oo la geeyey waxay ahayd dadka in loo helo doomo loo helo xitaa haddii diyaarado ay waxgeeyaan ama magaalada gudaheeda wax laga helo wixii lagu qaadi lahaa ee dadka lagu gaarsiin lahaa ma aysan jirin waat marka si uun dadka wax u gaaraan waxaan horta culayska saarnay in loo helo doomo u kala socda magaalada gudaheeda buurdhuubo iyo meesha la yidhaahdo luuq iyo baar dheere iyo doolow Een, waxaan gaarsiinay doomo een, raashin yar iyo waxna waa la gaarsiiyey kaararka lacagaha ahoo wax lasugu shubo oo lacagta qofka loogu tuuro si maaragtay hadduu meesha wax ka helayo uu maaragtay een, uu uu ku gatana iyagana waa loo sameeyaa waa loo tuuraa oo shaqadaasi waxaa wada maxay ahayd wasaaradda gargaarka waat iyo iyo eh, maaragtay yaa isla wada een, qoladan la dhaho w f b way oo maaragtay aada uga dadaaleysa barnaamijkaas marka gacanta ilaahay baa lagu dhergaayey weli maaragtay intaan kuu sheega waayo boqol kiiba toban dadka weli wuu dhiban yahay waayahay wasiir een, wasiir Waa.
Ca- wasiir cadar juraate waxaan u baahanahay waxaa jirto in eh, gobolada jubbooyinka meelo badan oo ka mid a xataa gobolka jubbada dhex oo dhan ay al-shabaab gacanta ku hayaan meelaha sida weyn ay u saameeyeen fatahaadahana waxaa ka mid ah eh, dhulka golaha ah oo shabaab ay gacanta ku hayaan Een, barakac xoogan ayaa ka jira biyaha ayaa ka kormaray tuulooyinka qaarkood bal maxaad kala socotaan ama aad u qaban kartaan dadkaasi inkastoo idna meesha joogin ama gaari karinba xataa meelaha shabaab ay hayaan
wallaahi dadka horta een, shabaab buu ka yimid iyo xagguu ka imaaday ma jirto maanta dadka wuxuu u baahan yahay in loo gargaaro waxa loo imanaya waa haween iyo caruur een, meelaha ugu badan oo ay ka imaanayaanna waa jubbada dhexe iyo qaybo kamid a jubbada hoose oo ilaa iyo hadda shabaab gacantooda ku jira Mhm.
waxaa kaloo jirta maxay ahayde saameynta ugu badan waxa weeye dadkaasi waxay ahaayeen dad beeraley ah oo ku nool een, dalaga ay soo saartaan sida mooska cambaha babayga zaytuunka geedihii dadkaasi ay manaafacsan hayeen ayuu webiga wadaa ama biyuhu ay wadaan oo salka uu kasoo gooyey ayay wadaan Een, isla mar ahaantaasna wuxuu ku darayaa badda waxaad arkaysaa gacan moos ah oo badda ay soo tuftay oo xeebaha yaalla geedihii waaweynaa oo dadku uu manaafacsanayey oo maaragtay eh, bad markuu webiga soo qaado webiga iyo badda way isku darsamaan baddu ku daraa baddana way soo tufaysaayo geedihii waaweynaayo khudaarta ahaayo dadku ay manaafacsanayeen ama ay ku noolaayeen ama nolol maalmeedka ay ka helaayeen ayaa maaragtay meesha socda Mhm.
marka dhibaatada waa mid aad iyo aada u ballaaran wax sahlan ma ahan waxaa dhibka uu ku dhacayna boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa haween iyo caruur iyo dadka jilicsan marka jubbooyinkana way usii daran yihiin sababtoo ah dadkaasi xitaa xoolo dhaqato ma ahayn waxay ahaayeen dad beer ku nool beertoodina webiga iyo baddaa qaatay waay waxaan rabaa inaan barnaamijka Guriga kusoo ma jiro.
waa tahay waad mahadsanta barnaamijka waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo baaqa aad u dirayso jaaliyadaha ee, jooga qurba joogta ama hadday noqoto hay-adaha samafalka ee qaylo dhaanta dhibaatadan la xiriirta waa mid nooceeya wallaahi sahroy een, waxaad moodaa inaan u dhexayno maalin een, ay abaar jirto oon biyo la dhaaminaya iyo maalin aan ka barakaceenna isla biyihii ayaga ahaa oon raadinaynay saddex bilood ka hor annaga waxaan ku jirnay roobdoon si ilaahay uu noo siiyo maxay yidhi raxmadiisa ilaahay maanta raxmadiisa markuuna siiyeyna dhibaatadaana dhacday waxaan baaq u dirayaa intii ilaahay uu abuuray oo bini aadan ah ama jaaliyad ha noqoto ama ganacsato gudaha joogto ha noqoto ama qof ilaahay muxsin ahoo ilaahay wax siiyey ha noqoto maanta ayaa loo baahan yahay gacantaada maalin aan loo baahnayn oo qofka uu asaga isdaberi kara waxba ma bixin wax bixintaada waxba ma tarayso laakiin waxaan hubaa haddaad maanta aad konton dollar awoodid kontonkaa dollar waxaa laga yaabaa hal maalin shan qoys inay badbaadiso waad ay ku noolaadaan oo qada iyo dhew iska dhigtaan marka meeshani waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed hadday jaaliyadaha yihiin hadday yihiin dadka wax haysta hay-adaha samafalka ah ee waxbixiya ee caalamka ah dowladaha islaamka ah dhammaan waxaan ka codsanayaa in ay u soo gurmadaan dadka reer jubbaland oo maanta biyaha ay qaadeen oo maanta meel nolol ay ka helayaan aysan jirin ama dab aysan ka shidanaynin waxaan kaloo ogahay meel la dhaho iisheeg badmadow ku taalla xitaa hal kiilo oo sokora lagama helo iska daa cuno kale meelay soo maraan male biyihii baa gooyey aada iyo aad ay dhibaatada u badan tahay oo maaragtay boqol kiiba sagaashan waxaan leeyahay aad bay dhibka u badan yahay iyo xanuunka u badan yahay ilaahay ummadaha uu gargaaro gurmad ciddii samayn kartoy dadkan kaale usoo gurmaan leeyahay aada iyo aad baan kaaga mahad celinaya waktigaaga wasiir adaa mudan guud ahaana barnaamijkii madasha haweenka dhegaystayaal waa naga inta waxaa toddobaadkan marti iigu ahayd wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil juuraati intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaas iyo nabad gelyo